بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فالانتهى عشر قبل ما نتلويد قصدي عمر شاقي lakalisa ayaan fa loo naqlinin horta na ahar baynu soo aragnay cumar ninkuu yidhi caruurtiisa mid kaa midan baanu ka sheegay in allaha caza wajalla laa yarxamu min cibaadihi ilaa barahum markaa kollay qisadaan soo naqlinayay sanadkaa horeynu kuba soo aragnay un aharkaas ba waxaa ku sugan kitaabkan almusanaf ee uu leeyahay imaamkan cabdurasaaq asancaani uu leeyahay isagoo sanadku yahay caasim iyo abu cuhmaan ka aynu marka horeba aharka ku soo aragnay inuu cuyeynat bnu xusnin uu magacownaayo uu ku yidhi isagoo arkay isagoo ilmo uu dhalay dhunkanaya amiiruulmu'miniin cumar haddaan anugu ahay amiiruulmu'miniin ruux carruurtayda ka mida ma dhunkadeeno saddex goor buu dhaariyey allah allah markaas bal inuu istaa yeeli lahayo markaasuu ku yidhi de anugu maxaan samayn karaa ama aan samaynayo aba haddii ilaahay qalbigaaga naxariisi ka saaray bal waa qasoo sanadkaa leh laakiin imaamkan kale wakiic kitaab kolley la madbaceeyey bal isagoo la taxqiijiyo mana risaalo laguma qaatay lagu madbaceeyo si fiican u dabdisan oo zuhdiga uu kaga waramo dee kutub dhan badan oo aimadu leeyihin oo magacaa xambaarsan baa jirto azuhdi uun isagaa loo ibnulmubaarak baa loo bayhaqi baa loo axmed baa loo abu daa-uud baa loo rag kala duwan baa le in kutubta laakiin kaa wakiicoo imaka si fiicanna loo taxqiijiyey ayaa kolley sanadka irsaal baa ku suganaya ibraahim unakhaci baa hede iyadoo uu cumar malaa nin dadkii muslimiinta ka mid ah cahdigiisiiba qoray ama uu qorayu inan uu dhalay cumar u yimi oo dhabtuu ku qabtay ama waa dhunkadayba dhabtuu ku qabtay markaas baa deeta wuxuu sheegay inuu dee afar ama shan leeyahay oo midna aanu kaba dhunkan cibaarada aynu soo marray oo ah maxaan dee samayn kara haddii ilaahay qalbigaa naxariistii ka saaray intuu sameeyey buu yihi camal adii qabanaysaa ma jirto dadka muslimiinta kol haddaad kaagii u naxariisanba ee anta aqalu raxmatan bilmuslimiin muslimiintiina nin u naxaya ama u naxariisanaya matid bal laftii ibnu jawsi soo naqli ah carruurta kale muslimiintana dee anta aqalu raxmatan aqalu raxmatan biawlaadi almuslimiin oo markaasuu joojiyey cahdigii u qorila ama si ibnu jawsi soo naqliyo wuu xidhay dee jooj ma manciyeyba isagoo cahdigu sii jiray buu adigu dib ugaba manciyey camalkiisii bal laftiyada soo aroorey qisada kollay aharkeenna horena calaaqa la lahaa oo kaba dhigay ninkaan carruurtiisii u naxin dadkiisii u naxariisan ee arrinkani waa raxmo qibladan iyo soo dhoweyntan ama laftiisaa ku yimi qaaditaankiisa la qaado yidhi anu weligay oo midna ma qaadin waxa weeye waa ruuxaan naxariisba lahayn oo hadhow ninkaasna dadkii uu madaxda u ahaa kuwoodii yaryaraa iyo sidaa laftii kuba yimi iyo dee kuwooda waaweynba nin u naxariisanaya maaha markaa dee ma mudan ama ehel uma aha in shaqo loo dhiibo ama cam muslimiintii caamil loogaba dhigo bal waa waxyaalaha jira ee lafdigaa horeen lahaa markaa xusuustaydu ku jira imaka agaag masterkiisia laakiin bal umuurahaas wey baabu xaqi ljaari jaarka xaqiisii ayuu baabkiisii yahay kollay dee waan ku jirnay xuquuqdiisii baana inoo socotay xadaثna أحmed بن حmaydi qala xadaثna mحamed بن fضyl عan mحamed بn sacdi qaala samictu abaa ضabyة اkalaaciya qaala samictu الmiqdاad bna الأswadi yaqulu saأla rasuul الlahi slى الlahu عalayh وaslam aصxaabah can الzina bal dee kollay sideeni baan kuba soconaa inta ugu kooban un baan sanadka bal haddaan wax yar muhiimi jirin ama ruuxaan soo noqonayni jirin aan kaba sheegaynaaye sanadkan haddaan ku yar bilaabo dee maxamed ibnu fudayl ibnu khaswan waa nin dee rijaasha saxiixayna kaba mid oo mashhuura oo macruuf oo dee hiqa ah axmed ibnu xumayd waa sheekhan bukhaari kollay nisbadiisa waxay ka dhigan aduraysiisi malaa meel saasaa loo nisbeeya waa nin hiqo oo xaafid ahaa kolley waana marka la eego atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay isagu taabici ma atbaacu taabiciintiina ka mid maaha laakiin waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa marka wuxuu noqonayaa un dabaqada ku xigta atbaacu taabiciin atbaacu atbaaci markaa dee taabiciin noqonaysa ayuu raggii ugu waaweynaaye waa imaam axmed iyo bay isla dabaqo yihiin oo waa nin hiqaan leenoo xaafido caashiro abulxasan kunyadiisu tahay waxaa loo yaqaanaa daaru ummi salama gurigii ummu salama loo yaqaan waa dee uu ku shuhuroobay barhkood baa aimada uma arkay inay dee calaaqa iyo xidhiidh kaba dhexeeye walo ay aada u kala durugsayin ummu salame laakiin waxaa loo yidhi un say culimmadu yidhaahaan iyo daaru ummi salama axaadiida umu salamu dabagalay uu ururiyey cinaayuusha uu ururinaya axaadiida umu salama intay ku magacaabeen daaru ummi salama sida dee rag kale nin axaadiida wakiic ururiye acmash oo kale iyo alacmash iyo alwakiic iyo waxyaala kol kale sidaas ugu nisbeeya maa jirte laakiin nisbadii bay ka aya arrintii baa noqotay daaru ummi salama saas baa ninkan axmed ibni xumayd loo yaqaan waanan hiqaan leenahay sababta daaru ummi salama loo yidhina waa dee ninkaa isaga axaadiisteedii u cinaayo uu lahaayo ururinay bal moxamed ibnu sacadi waa adigu waa nin isaguna dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mid ah eewaxaa ka horeeya nin abadabyat alkalaaci laba yidhaaho ayaa ka horeeyo dee sheekhiisa ah waana ayn bal matalan kolley nin kunyadiisan ay noo soo naqliyeen iyo dee nisbadiisa nisbo kale soo raaciyaana way jirtaaba waana dadkii taabiciinta raggii ugu waaweynaaye dabaqadii saxaabadun kuba xigta weeye oo haaniyu kaba dhigaa maqbulna uu kaba dhigaa xaaf ibnu xajar laakiin ibnu maciin iyo way tawhiiqiyaan oo bal waa nin hiqaan leenahay cinda ibnu maciin daaraquni oo kalena laysa bihi bas buu kaba cabira xaafid baa in yar ay taas martabadiisa u kaba hooseeya bal waa nin taabiciyan laynoo taabici weyna wuxuu ihi haddaba abadabya miqdaad ibnu aswad baan maqlay saxaabigaas miqdaad ibnu camrin isagoo leh sa'ala uu weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay asxaabahu asxaabtiisiibuu cani zinaa zinada weydiiyey macnaha dee weydinta halkan waa si uu usoo jeediyo dhagahoodii ay u furaan iyagoo dee bal matalan waxaan uu sheegayana hagaaga ay u xifdiyaan oo iyagu kusoo jeedinaya zinadii buu yidhi bal ka warrama zinadu maxay tahay qaalo waxay yidhahaan xaraamun waa u xaraama zinadu xaramahu allahu warasuuluh ilaahiyo rasuulkiisubana way xarimeen marka faqaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi lan yazniya inuu kaba zinaysta arajulu ninku bicashri niswatin toban dumara waa toban goor zino uu kuba dhaco weeye toban dumaro uu kaba zinaysto ayaa isaru u fudayd badan calayhi korkiisa oo xagga dembiga ugaba yar min an yazniya inuu kaba zinaysto biimra'ati jaarihi jaarkiisa haweeney waa dadka adigu ama xaaskiisi ha noqoto dee inantiisi haba noqoto walaasha waa dadka ay jaarka yihiine uu ahaa dee kii difaacaya isagu kii dhowrayay kii dadka kaba kaba ilaalinaya oo ha xaqa layskuba leeyahay ee jaanibkaa lagaba filanayay hadduu khiyaamada aada u foosha xun uu laba yimaado oo uu bal matalan dadkii kalena la mid maaho isagu dee waa jaaro iyagii waa la kulmi karaa waa is arki karaa gurigiibuu geli karaa iyadoon dee la tuhmhayn oo bal matalan taasoo dee jaarnimadan daraaddeed iyo calaaqadaa ka dhaxaysa daraaddeed haddaba hadduu khiyaamadaa ku dhaqaaqo dee waana tii aynu soo maray inoona dambaysa falyukrim jaara falyuxsin ilaa jaari ruuxa ayn markaa ilaah iyo maalinta qiyaamo rumayn dee inaanu dee ma iimaan laga helin ruuxa aan jaarkiisu dhibtiisa ka badbaadin axaadiisii kala duwayd baa soo aroortay oo waajibka horta waxaa dhibtiisa inuu ka haysto dee tani uguba foolxun tahay taa marka lasoo dhaafanayo inuu ixsaan falo u samafalo marka ninka hadduu waxaan iyo khiyaamadan ku dhaqaaqay waa dembi aad iyo aad u weyn talabaadna wuu makansanayaa si aan dadkii kale u makansan oo dee waa dadkan jaarka ee had iyo goor isarkaye wadahadalkooda iyo isa salaamtooda iyo bal isu isu wareegoodu aanu ahayn wax tuhmo keena iyo dee wax iska caadiyana uu yahay marka xagga makansigaas iyo inaysa jaanibkaasi iskaba fududiyo dadkii kale xaqii iyada la iskuba lahaa oo tacadi weyn uu kuba yimuu jaarkiisii dee dhibtan weyn geystay uba ku sameeyey taas baa keenaysa dembigan uu kuba sameeyey inuu aada ugaba weyn yahay zinadii meel kale iyo cid kale oo aan la jaar ahayn ama dee taas waxay calaaqo kale aanay kaba dhaxayn uu ka zinaysanayey wasa'alahum waa weydiiyey can isariqati sariqadii tuugadii ayuu weydiiyey rasuulkii ilaahay iyadna waa si uu arrinkan kale ugaba ratibo uu ku baraajiye jaarku xaqa weynu iskuba leeyo dee waa tay axaadiis inoogaba socota in bal xaqaasoon la ilaalini bal lagu tacadiyo khiyaama ay timaadaana dembiga weynuu leeyahay isagoo u sheegi buu muxuuhay ayuu tan weydiiyo waxay deeta idhaan xaraamun xaramaha allahu caza wajala warasuulu dee tuugadu waa xaaraam oo ilaah iyo rasuulkiisuna way xarimeen faqaala wuxuu yidhi lan yasriqa inuu xado ruuxu min casharati ahli abyaatin toban markaa guri inuu wax kaba xado ujeeddadu waa tuugadii buu ku noqnoqday ilaa toban qoys buu wax kaba xaday ayaa isaru caleyhi uga fudayd badan fudaydku halkanna waa xagga dembiga iyo taas uga sahlan min an yasriqa inuu xado haddaba mar keliya weeye min beyti jaarihi beytkii jaarkiisu isagu ahaa kadee tuugta ka ilaalinaya ilaalinaya waxooda dayacanna lagu aaminayey u xafidayey isagoo xada oo jaarkiisii wax kaba xada bal maalan taas ama dharay dabadkao dhan ha noqoto ama guriguu gala ha noqoto gurigiina dhib yaraan buu kusoo geli karaa waa jaar layskama ilaalinayo marka ruuxa caynkaase dee se laysaga ilaaliyaana ay adagtay gees kalena xaqaa weyn layskuba leeyahay hadduu waxaan ku dhaqaaqo aad bay ugaba weyntay dembigaa naftiisu sameeyo cid kale ama dembi ka badan oo dee cid kale uu kuba sameeyo uu ka dembi weyn yahay aysaru calayhi min an yasriqa inuu kaba xado min beyti jaarihi guriga jaarkiisa baabun xuquuqda jaarka way noo socotaa dee kolley xadiidka tay nooguba sugana jaarka xaqiisa weynidiisa uu weyn yahay dhibkiisu dee dembiga weynuu leeyaho waaba kaa dee wallaahi laa yu'min rasuulka ilaahay intuu ku celceliyey yidhi man laa ya'manu jaaruhu hawaa'ilahu ruuxaan sharkiisa jaarkiisu ka badbaadin kaasi iimaanba maba laha in bal taas oo kale in bal dee ixsaankiisii iyo karaamkiisii waa la amray haddaba waxyaalaha caynkan oo jaarkii lagula kacaa dembi aad iyo aada u weyn weeye jawaanibta ay dembigaasi u weynaanayaana dee waa ta aan sheegnay culimadu markaa barhkood baa waxay halkan dee waana macno dee daahiraba ay raaciyaan bal ciddii kale ee dee ruuxuusan oo kale ahaa kii lagu aaminayey waxaana la rajaynayey inuu isagu difaaco oo kale waa dadkii qaraabadiisa oo dee dawil arxaamtiisa ayaad uguba dhawaaya dadka calaaqala lahoo kale haddii xumaantan uu kuba sameeyo ee zina almaxaarim iyo aqaarib iyo way ka fool xun tahay iyaduna zinadaa kale oo dee waana cilada meeshan halkan xadiidka inooguba sugan ubaa taasna kuba suganin baabu yabda-u biljaari ruuxu wixii ixsaankiisa iyo samafalkiisa weeye jaarku ku bilaabaya oo dee jaarkiisii waa kuwa dee xaq weyn bay isku leeyihiin jaarku horta ku bilaabaya waan inoo dee xadiidka inoogu iman wuxuu arrinku ku yahay iyo xadiidku dee wuxuu tilmaamaya ama ma dee xadiidkay kuba imanaysaa ujeedadu waxaan jaarka uu ku bilaabaya wuxuu yihi xadaثna mحamed بن minhاri qala xadaثna yزيid بن زurayc qala xadaثna cmar بن mحamad عan abihi عan iبn cmara qala anahu qaal barsanadkan cumar ibn moxamed can abihi can ibni cumar baa ku sugane waa qoys keliya qolooyinkani cumarkani waa cumar ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillaahi ibni cumar oo moxamedkaas waxaa awow u ah cabdullaahi ibni cumar baa awow u ah markaa cumar waa dadkaa saadisa ama dadkaas baacu taabiciintii ugu waaweynaa laakiin saxaabada wax ka soo gaadhay abihii moxamed iyo awowgii zaydna taabiciintay kaga mid yihiin bal zayd isagoo khilaafadii dee xadiidka inooguma sugnee khilaafadii awowgii ama cumar ibnulkhadaab buu dhinto waa taabici weyne bal waa dad hiqaadee waxaan leenahay uun dee hadday inoogu soo noqonayne mar dambe kuma noqonayne waa cumar ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillaahi ibni cumar ibnulkhadaab weeye markaa cumar aabihii buu ka warinayaa aabbihiina awowgiya uu aada u soo gaadhay buu wax ka warinayaa aabbihii zayd waaba ta aan leenahay khilaafadii cumar ibnulkhadaab buu dhashay waa taabici weyn markaa zaydna me maxamedna waa ninka aabbihiin badan soo gaadh awowgii haddaba maxamed baa ka warinaya awowgii cabdullaahi ibni cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi maa zaala kama suulin jibriilu jibriil yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari jaarka xataa danantu waa ixsaankii jaarka loo ixsaan fariyey inuu ii dardaarmayo kamuu suulin xataa danantu ilaan u maleeyey annahu jibriil yuwarisuhu inuu dhaxal siinayo ii amrayo in la dhaxal markaa jaarku uu jaarkiisa hadduu dhinto wax ku yeesho maalkiisii ama dhaxalkii ka qayb galo oo uu dadka dee xoolaha nasiibka ku leh uu ku darayo jaarkii macnaa waa si ugu xeeldheeraanayey ugu celcelinayey ugu adkaynayey si uu ummaddiisa u gaadhsiiyo ayaaban isdhi mala arrinkii waaba dee ah tawriis jaar ama in jaarnimo laysku dhexla ayaaba soo socoto taasaabuu ku amraya dee marka aynay hadalkiisan waa uu leeyay dee inay adkayntani ay taa keento ayaaba rasuulka ilaahi uma maleeye baabkii baabulwasati biljaari aynu casharku inoogu bilaabmay kolley xadiidkii koowaad iyadoo caaisha warinaysa baa lafdigani ahaa kana ibnu cumar baa warinaya balkaa caaisha uu noo soo celinaya de dad kaleoo iyaguna tan la wariye uu jiraayo bal xadiidku waa xadiid aynu soo maray walow caaisho riwaayadeed uu ahaa ama caaisha ay warinaysa ka caaishana mar kale uu soo noqonayo xadaanaa waxaanu inoo tilmaamayaan waa jaarka iyo dee xaqiisa weyn ee aada u adag de inay jaarnimo le iskuma dhexlayeen xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana سfyaan بن عuyeynة عan dawud بن shاbura وabi ismاعيiل عan mujahidi عan cabdاللahi بn cmri أnahu dubixat lahu shaat bal mحamed بن سلام haddaba nagu soo noqnoqda horena kol de waan soo yar eegnay سfyaan بn cuyeyne waa imaam aan tacriif uga baahnayne dawud ibn shاbur ninkan abu sulayman baa kuyadiisu too waa nin reer maka aha kood baa culimada waxay yidhaahdeen magaca bihi waa cabdiraxmaan iyo shaabuurkani waaba awowgii oo daawud ibnu cabdiraxmaan ibnu shaabuur bay barhkood ka dhigeen ee waa nin hiqa ah waana kolley bal haddaan qolooyinkaas oo qolooyin xaafid ibnu xajar uu ku magacaabo kuwa lixaad ee ruwaad ah macnaa waa dad marka la eego saxaabada qaar soo gaadhay nolol ahaan iyo casri ahaan laakiin aan la kulmin waa taabici atbaacu taabiciintun bay kaba mid yihiin kuwaas buu kaba mid yahi waa nin hiqe laakiin maanta waxaa la socda nin kale macnaa labadooda nin way siman yihiin xadiidkay wada warinayaan sufyaan ibnu cuyeyna ka wada warinaya waa daa'uud ibnu shaabuur iyo ninkan kuyadiisa uu kaba dhigay abu ismaaciil waa nin ay isla dabaqayiin waa nin isaguna hiqa sidiis oo kale magaciisa kolley waxaa la yidhaha bashiir ibnu salmaan baa la yidhaha bashiir ibnu salmaan waa nin reer kuufa ahaa ninkaa hore reer maka kaba yahay labadooduba xadiidka aynoo warinayaan waa xadiid inoo sugan bal dee lafdigiisuna waa kan imakaan ka soo baxnayn marka la eega ka marfuuce camal saxaabi bal si ugu camal falayey baa imaka inoo soo socotown ee bal waxaan leenahay abu ismaaciil magaciisa bashiir ibnu salmaan baa la yidhaha kolley sharaxa kitaabku leeyahay fadlullaahi samad la yidhaaho ayaa waxaa dhacay bashiir ibnu sulaymaan baa dhacday kitaabkan ama nuskadan haste dee matniya tacliiq yar buu leeyahna isagu inta badan daba socdaa waa sida imakaan halkan ku arkaya bashiir ibnu sulaymaan laakiin waa khada weeye salmaan baa la yidhaha sulaymaan maaha un bashiir idinka waxba idinma yaallaane magaciisa ta ku haynaysaan waa bashiir ibnu salmaan alkufi waana nin hiqaan mujaahid buu kaba warinayaa waa taabicigii shahiirka ahaa ee dee mufasirka ahaa isaguna cabdillaahi ibnu camrin oo wuxuu yidhi anahu dubixat anahu shaniye dubixat waa la gowracay shaatun shaatoo lahu cabdullaahi ibnu camrin macnaa adhi uu lahaabaa neef adhiga laga qalay fajacala wuxuu bilaabay yaquulu liqulaam ghulaamkiisna markaa haraguu ka saarayay hiribkiina uu googoynayey waa ku celcelinayay wuxuu bilaabay inuu ku yidhaaha ghulaamkiisii ahdayta hamsadii istifaamku way xadfan tahay ahdayta ma u hadiyeysay lijaarinaa jaarkeennan alyahuudiyi macnaa hiribkan ninkan aynu jaarkanee yahuudiga ah ma u hadiyeysay taasuu ku lahaa ahdayta lija waa adkayn oo isagii ku adkaynayuu leeyahay iloobinoo yahuudnimadaasi yaanay keenin inaad jaarnimadiis iyo xaqiisii ku ilowdo jaarku xaq buu leeyahay kol haddii ay iskuba dhowd yihiin ama muslim ha noqdo ama gaal haba noqdo caabid ha noqdo saalixa ama faasiq haba noqdo qariirkaaga dee raxim ahaan ha noqdo ruux baciid oon baciidu nasaba ha noqdo dadka waddanka ha noqdo ama ha noqdo ruux ghariiba oon waddankiiba kaba mid ahayne jaarnimadan baa xaq leh oo dee wax weeyaan la iskuba yeelanayo haddaba in mau hadiyeysay jaarkeeni yahuudigaha isagoo arrintan ah uu ku celceliye uu leeyahay hulaamkiibuu ka baqanayaa inuu iloobo arrintaas yahuudnimadiisaa kuba iloobo uu leeyahay tan dee jaarnimada xaqeedii meesha kama saarayso ayuu sheegay daliilkiisiyo samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalama yaquulu ma zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariثu ilaan u maleeyey inuu dhaxal siinayo taas waa xadiidka ibnu cumar caaisha radia allahu canhuma cabdillaahi ibnu camrina waan haynaa qolooyin kaloo wariyana way jiraan dee axaadiidka qaar saxiixayn bay ku sugantahay kan aan hayno abu da-ud iyo tirmidi iyo qolooyin kaleba way wariyeen bal waxa weeye macnuhu waa kaasoo dee macnaha aada u haabitka xaqa jaarku uu leeyahay adkeyntiisa ay nooguba sugan tahay xdثna محمد بن سلام qال أخبرnا عبدالوهاب الثقفي qال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cشhرkii kan ka horeeya xadيiث cاaشhu inoogu bilaabmay baa jirtay abwaabtan jaarku waana xadiidka naftiisii buu sheekhu soo celiyey oo markaa horena waa dardaarankii jaarka la isugu dardaarmayey iminkana jaarkii balsam oo kale ixsaankii hadiyadii wixii in lagu horreysiyo oo laguba bilaabo baabkan uu dhigtay oo dardaarankan iyo adkeyntan baa dee taa keenaysa iyadoo bal axaadiisna kalena ama abwaab kalena ay noo dambeysay xadiidku waa kii uun cabdilwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi kolley waa nin dee marka la eego hiqatu ruwaati rufacaa kaba mide sanadka inta dambe marka la eego yaxya ibnu saciid iyo abubakar iyo camre iyo caaisha markii horeba ay noogu sugnaayeen maanta horena waan sheegayan filayaa bal yaxya ibnu saciid kolley dee magacan dad waxooga ayaa kuba kulmee ninkan imika san oo kale abubakar iyo wax ka warinaya riwaayadii hore malik baa ka warinayay imaamu daar ilhijri imika cabdilwahaab baa kaba warinaya waa ninka yaxya ibnu saciid alansaari la yidhaaho abubakr markii hore abubakr ibn muxamed buu ina soo wariyey marka abubakr keliyu ku daayey waa la arkaa inay kitaabka kuba soo noqonaan dee kutubta kale ee asaanida wax ku warisana waa nin dee caalim oo kuba sugane bal waxaan leenahay magaciisa haddaan dhameeyo waayo kolkol dee iyadoo aabihii awowgii loo tiiriyana uu yimaadaa kutubtae waana ninkan une abubakr ibn muxamed ibn camr ibn xasmin baa la yidhaha marka kolkol buu abubakr ibn xasmin u yimaadaa abubakr ibn muxamedna shalay dee waa casharkii kan ka horreeyey kan kuba soo maro waa magacii aabihii moxamedkaas baa ina camr ibni xasmin ah waana nin taabiciintii yaryarayd kaba mid oo ansaara oo madiinana qaadi ka noqday sida inankiiso isna la dabaqaa cabdullahi ibnu abi bakrin oo isna kutubta kusoo noqnoqda dee shanigiisu uu ahaaba camrana waa ta aan soo sheegno haweeney caalimadaydo camra binta cabdiraxmaan la yidhaah oo ansaar walow cayisha gacanta ku hayseen bal waxa weeye haddaba in waxay camra xadaثatu abubakr bay u warantay annaha samicat caaishaةa radia allahu canha taquulu samictu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalama yaquulu ma zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu layuwarisuhu taasoo lafdigii hore xataa danantu anahu sayuwarisu imakana layuwarisu alfaadii sheekyada un meelihii ay ku kala yardunaayeene laakiin xadiidku waa ka imakaan ka soo baxnay baabun yuhdaa ilaa aqrabihim baaban yuhdaa waxaa loo hadiyeynayaa oo ruuxii jaarkaa hadduu hadiyo jaarkiisii dee jaarkuna waa dad kala duwan waa waa la kala dhowdhowyowna waxaa isku dhow oo dhammi jaar bay noqon bal taxdiidna way inoo dambaysaa hadal xasan albasri uu inooga soo naqlin doonee waxaa loo hadiyeynayaa wax horta marka hore haddaan wixii la gaadhsiinayn dee jaar badanna kolley siduu ku wada gaadhsiiyaa way adagtahay waa ilaa aqrabihim nimanka jiiraanka ama dadkaa jaarkaa ka ugu dhow baaban xagga albaabka oo albaabkiisu dee ka uu u dhow yahay xataa in marka la eego mid kale ha kaba xigo albaabkiisu dhinaca kale usii jeedee kaas buu u hadiyeynaya oo bal matala imaka labadan sakadood iskaba soo horjeeda waxaa dhici karta imaka inuu aqalkan dhinaciisa ku yaalla aqal kale isku samaysan yihiin laakiin aqalka kale albaabkiisu dhinac kale uba jeedo oo dariiqa labaad uu eegayo halkana mid kale kasoo horjeedo oo wadada ay u dhaxaysa ay jirto kan albaabkiisu u dhow yahay ayaa ka xaq badan ka kale isaga hadiyada lagu bilaabaya bal taasi weeye kolley xikmadana marka dambe aan yar sheegi doonaa ama waxay culimmadu yidhaaheen ee waa tarjamadii makatan xadaثna xajaaج بن minhاl qal xadaثna شhucbaة qal akhbarnii abu cmrاn qal samictu ضalxata can caaishaةa qaalat qultu ya rasuula الlahi bal abu cimraan waan dambeysiisanaya u igu soo noqnoqon walow malaa intii aan sheegayo way dhammaataybe laakiin dee dad la dhaafaya bal arrinna waan yar sheegay xajaaj ibnu minhaal iyo sheekh kale oo xajaaj ibnu muxamed la yidhaah baa labadooduba shucbo wax ka wada wariya na xajaaj ibnu minhaal iyo xajaaj ibnu moxamed kol kolna waxa dhacdo dee kutubta iskaga badan kol hadday dad macrifo weyn dadkaa u lahaa ay yihiin inaan ninka magaciisaba la sheegine xajaaj un uu yimaado shucbana ka warinaya labadoodii buu ixtimaalaya ishtibaah baa iman kara labadoodana bukhaari waxbuu kaba wariyaa laakiin xajaaj ibnu minhalna waa sheekhiisii waasida la-aan buu kaga wariyaa xajaaj ibnu moxamedna sheekh uma ah oo waasiduu kaga wariya isaga cid baa u dhaxaysa marka waxaan leenahay ishtibaahoodu haddii aan aabbahood laba socon misiis iyo ninkan aan hayno oo xajaaj keliya lagu daayo markay bukhaari tahay ishtibaah meeshii ma jirayo dee dadkeennan aan macrifo waxaa ulahayn ishtibaahu ugaba imanaya sababtuna waxa weeye shucbo labadooduba ha ka wada wariyaan labaduba shucbo way soo gaareen waxbay ka wada wariyaane laakiin midna bukhaari waa siduu kaga warinaya waa xajaaj ibnu moxamed midna waa kan oo dee mubaasharatan iyo waa sheekhiis iyo waa sida la-aan buu kaga warinaya markaa taas weeye laakiin nin kale jiro shucbo ka wariyo xajaaj isna la yidhaha waa xajaaj ibnu moxamed ibnu sisim abu cimraan waa inoo soo socdaa dalxana wuu inoo soo socdaa baan leeyahay sababtu intan wax ka dheerba matiga ku iman doono waayo axaadiis bay inoogu imane can caaishata qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahay ow ina lii jaarayn laba jaar baan leeyahay oo laba jaar baan leeyahay failaa ayihima uhdiye failaa ayihima labadaa jaar kee kamidaan uhdi u hadiyaya haddii dee wuxuun aan hayo wixii labadoodiiba ma wada gaadhayo mid baan wuxu hadiyeyn karaa labadooda keebaan u hadiyeeyaa oo ku horreysiya hadiyada qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaa aqrabihimaa minki baaban waa ilaa aqrabihimaa ka dhowaanta badan minka xaggaaga baaban xagga albaabka oo albaabkiisa kukuu soo dhow yahay ka ku bilow oo hadiye oo culimadu say idhahaan dee kan albaabkiisu dhow yahay jaarkiisan waxa gurigiisa gelaya ama wax la cunaa ama wax la caba ama wax kalaa waa arkaya damac baa iman kara waa u indha taagi karaa bal dee marka la eego umuuraha waa arkaya hadday ciyaalkiisi la soo baxaan ciyaalkii meel bay wada joogaan oo waxyaalaha meeshii imanayaba gees kalena haddii dee ruuxan waxyeelaan oo uu cid u baahdo jaarkiis soo kaalmaysa waa ka ugu horreeye soo gaadhaya bal matalan markay dee wax aarimi ay yimaadaan khaasatan awqaadda kfilada ka ugu horreeye warkiisa helaye soo gaadhaya ayuu noqonayaa marka uu ka xaq wan yahay kii kale oo ka albaabkiisu kuu dhow yahay hadiyada ku bilow buu rasuulka ilaahay yidhi dee umuurahaasna culimmadu way soo naqliyaan oo dee taas baa kuba shugan sugan baan u jeedaa xaafid maxajar baa halkan xadiidka wuxuu ka bal faa'idiisa markuu sheegayo kaba cabira waxaa kaloo kuba sugan dee imaka taqdiimu alcilmi cala alcamal cilmigii oo laga horreysiya camalkii kolley taasna wuxuu u leeyahay cayasha kumay dhaqaaqin imaka hadiyadii waa camalkii laakiin keebaa xaq leh iyo keebaa marka hore ku mudan waa waxaan dee aqoontiiyo cilmigii waaye iyado intii aanay kuba dhaqaaqin bay rasuulkii ilaahay weydiisay su-aasha waa cilmi ahaan waa si ay u ogaato marka cilmigii oo lagaba horreysiiyo camalkii taas baaba dee ku sugan dee cilmiguna isaga asaas camalkii u ah oo wixii saxaye hagaajinaya waa kaba horreeyaabe alaa aqrabi ma minki baaban xadaثna mحamed بن bشhاar qال xadaثna mحamed بن jaعفar qال xadaثna شhuعbaة عan abi cmrاn الjawniyi عan ضلxة بn cabdاللaahi rajul min bني taym wahwa rajul min bني taym bni murة عan caaشhaةa radي الlahu عanha qaalat waa dariiq kaloo xadiidkii hore leeyahay un weliba inta dambe waxa weeyaan khaasatan dabaqada taabiciintun baan leeyahay waa iskaga mid maye ilaaba atbaacu taabiciinta ilaa shucbo waa taase waxaa isbedeleen halkii xajaaj ibnu manhalan baa imaamkii bundaar soo galay moxamed ibnu bashaar bal waa ti aan lahaaye imaka abu cimraan markii hore wuu inoogu sugnaayey wuxuu raaciyey nisbadii aljawniye dalxa markii horeba wuu inoogu sugnaayey magacii aabihii buu raaciyey iyo reerka uu yahay waayo dee dalxayaal halkan bal cabdilaahiga ku kulmayo haddana dabaqadanna way jiraanbe marka waxa weeyaan abu cimraan aljawni bal magaciisa waa la arkaa uu inagu soo noqnoqon isagoo kunyadan buu ku shuhuroobay taas buu kuba shuhuroobe iyo nisbadiisana abu cimraan aljawniye magaciisa cabdulmelik ibnu xabiib baa la yidhaha waa nin hiqa ah oo taabiciya weeyaanoo marka la eego taabiciintii dee adigu yaryarayd buu noqon walow dabaqa ka dambayse laakiin bal waxaan leenahay magaciisa cabdulmelik ibnu xabiib baa la yidhaha kunyadiisan iyo nisbadiisan baa aada loogu yaqaan abu cimraan aljawni ama isagoo aljawni la socoto kutubta ha yimaada ama se riwaayadeenii hore abu cimraan dalxahana kolley waa dalxat bnu cabdillaahi ibnu cuhmaan baa la yidhaha waa kan inoo sheega o yihi waa nin reer taym ibnu mura reer taym ibnu murana waa jilib qurayshooda waa abubakr jilibkiisii waa caaisha isla reer yihiin markaas weeye oo isku qolo yihiin oo dee taym ibnu mura ibnu kacbin ama murat ibnu kacbin halkay rasuulka ilaahiya kuba kulmayaan nasabkoodu haddaba ninkani waa reer taym ibnu mura ujeeddadu waa nin quraysh oo reer bani taym ah abubakr rahdigoodii weeye dalxat bnu cabdillaahi ibnu cusmaan baa la yidhaha ataymiyi waana nin taabici oo reer madiina oo taabiciintii dhexe kaba midoo siqa ah waayo xadiidku saxiixa buu inooguma sugan yahay bukhaari wuu soo celceliyay sinaba xataa ugu yimaada weliba saa hore laakiin meelaha dambe adam marka la joogo olo dee xaafid yar waxaa la yidhaha meel horean kusoo sheegay waa shufca marka la joogo qaalat waxay tidhi caaisha qultu yaa rasuula اllahi ina lii jaarayni failaa ayihima uhdi qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban xadiidkaan soo sharaxna baabun aladnaa faladnaa min aljiiraani weye ama baabuladnaa waa kii dhowaa haddana faladnaa kii dhowaa ee dee si loo kala dhow yahay weeye midba midkii uu kaba dhowaa ixsaankii loo ixsaan falayey ama lagu dee hor markaa ay kal u kala xaq weynaayeen min aljiraani xagga jaarka oo ujeeddadu jaarkii walow dee wixii meel wada degan ee isku dhowiba ay jaar yihiin haddana se imika xadiidkan aynu soo maray waxaa kan kedinkiisu dhow yahay loogu bilaabayaa hadyiga uu ka xaq badan yahay kii isagu ka durugsanaa xaqiisiibaa kaba weyn marka markii arrintu ixsaan iyo samafal iyo ay noqoto se loo kala dhow yahay baa xaqana ay u kala yeelanayaan ama ay u kala mudnaanayaan tarjamadana taas buu bal inooba keena ama u dhigto waa kii aladna haddana faladna oo dee midba midkuu kaba soo dhow yahay ee jiiraankii kaba mida ayaa xagga xuquuqdoodii iyo ixsaankii iyo waxyaalaha caynkaasi iyo ikraamkoodii iyo umuurahaasi ay noqonayaan dee kuwa ku kala horeeya wey xdثna الxuseyn بن xurayثi qال xadثna الفضل بن موسى عن الوليد بن ديناr عن الxasن أنه suئla عن الjاr faqاaل xusein بن xurayث iyo fضل بن موسى sinani waxaa la arkaa inay nagu soo noqnoqdaan waa laba nin oo iyaguna ثiqاaت ruwaad labadooduba kaba mid ah oo laba dabqo isku xigta unah bal ninkan de la arkay inaanu soo noqon aadna kutubta ugu yar walid بن ديnاr taas oo kale abulfadl sacdi albasri waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaya bukhaari un baana kitaabkeennan kaga soo saaray markaa waxay ka dhigan tahay kutubtan kale ee raggan lixda kitaab ee umuhaad kali ay leeyihiin midna kuma sugna asalkiisa iyo ajsaadiisa kale meedee saxiixa iyo ajsaadiisan kale ee bukhaari leeyahay kagamu warin muslim iyo markaa abu da-ud iyo ama raggaa kaleba weliba maaha kutubtooda de ama saxiixa ama usuulka aya xataa kutubtooda kale gaarga ay ay ka duwan ay leeyihiinna waxba kagamay soo saarin waa kitaabkeenanun wuxuu kuba sugan yahay aan hayne aladab lmufrad ninka caynkaasna haaliban kutubta dee taraajimta dhigte ramzi baa jirta imika marka la eego taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisiiyo ay ragga caynkan o isticmaalaan oo bah waa b iyo kha wada socda macnaa waxay ka dhigan tahay albukhaari fi ladab fi ladab اlmufrad buu ninkaasi riwaayo kuba leeyahy waa tanaan hayne bal waxaan leenahay waa nin xaafidna maqbuul kaba cabiro laqabaana u yimaada waa nin reer basre ahe atayaas tayaasna waxaa dhici karta nin malaa kolley riya dhaqan jiray inuu ahaa ama orgiyadoo kale waa midatayso dee nin ama ha iibiyo ama ha dhaqdee laakiin taas kale nin kaloo taabiciyo isaguna nisbadaa wata atayaas waa jira oo ujeeddadu waa ninkii orgiyada lahaa un ama orgiyala aha adigu bal taas ahaa can lwalid ibni dinaar can alxasan maaha waa hadal ku taagan taabicigii weynaa imaamkii xasan albasri oo annahu siila can iljaari jaarkii baa la weydiiyey jaarka manaa waa intuu gaarhsiisan yahay jaarku faqaala wuxuu yihi arbaciina daaran amaamahu wa arbaciina khalfahu wa arbaciina can yamiini wa arbaciina can yasaari nusqooyinkii malaa makhduudaadkee kitaabkeenu dee majmuucaysani dhacday ee barhkoodna waxaa dhacay arbacuuna daaran waana marka la eega icraab ahaan dee saa kale nusqooyinka qaarkood dhacdee in la rafciyo halkan ayaa aada u dhow oo arbacuuna daaran macnaa aljaaru jaarku arbacuuna daaran waa afartan daarood oo dee afarta dhinac ah taas buu kaba cab na dadkii xaafadooda deganaa de intoodu way kala mudan yihiin une kollay jaar bay wada yihiin marka afartan daarood oo ama afartan guri oo dee ka horeeyey iyo kuwo ka dambeeyey iyo kuwo xagga midig ka xig iyo kuwo xagga bidix ayaa jaarka kolley ibnu shahaab oo kalena sanoo kale waa taabicun isaguna laakiin malaa wersariye waa lagaba soo wariyey axaadiis marfuuca sanadkooda maqal ha kuba sugnaadeena macnahana way kuba timi bal taasi waxayna tusaysaa un jaarku maaha un kan aa gurigiisa isku dhegsan tihiin iyo kan kaasoo horjeeda ma aha waa intii dee ilaa xaddaa lagaba gaadhayaba jaar baa laguba tirinaya walow xagga markay noqoto ixsaankii iyo haddii dee bal waxtarkii iyo si loo kala dhowaa xaqu uu noqonayo waa taa xadiidkii saxiixa aan kuba soo maray ilaa aqrabihima minki baaban marka dadka dee iyagu isku dhowo meel jaar bay noqonayaan xataa laba xaafadood ha kala ahaadeen bal kolkol baa dee dadka labada xaafadood kale ay jaar yihiin oo kuwa isku xaafada inaanay jaar ahayn imika xaggeenao kale wadada imika inagaba horeyso oo kale aqalada dhinaca soko kaga sugan iyo aqalada dhinaca shee kaga sugan laba xaafadood bay kalayihin iyagaa jaarah oo ninkan imika halkaa ku dhowi dee xaafadda darafteeda kale cidda la ku deg deganay isku magac yihiin jaar lama aha ee wuxuu jaar la yahay kuwa wadaba ha udhaxayse xaafad kaleba haba ahaadeena kuwa dhow kuwaasuu la jaar noqonaya waana tan arki dee imaka ilaahay waa kaa inagaba joojiye in labada aqale iskaba soo horjeeda waa labadii jaarka hadda inay kuwo kale isu soo raacayeen isshiidayeen waa tii baryo dhaweyd aynaguma badnayde macnaa waxaan leenahay un waa saa loo kala dhow yahay xataa wadooyin ha kala dhex mareen xaafadu magacyo ha kala yeesheene la isugu dhow yahay baa jaarnimaduna ay noqonaysaa xdثna بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عماr قال xdثna علقمة بن بجالة بن الزبرقان قال سمعت أbا هريرةa قاaل أbا هريرaan مقلay isaguna waa أثر kole waana أثرkii labiyo sodonaad ninka سندka kuba sugana dee kole وaxa la arkaa inaanu dib usoo noqona علقمة بن بجالة بن الزبرقان waa nin xaafid dee raabica iyo maqbuul buu kaba dhiga kolley ibnu xibaan baa hiqaadkiisa kuba sheegay iyadoo cikrimat ibnu camaar mooye cid kaleo wax ka warisay aanay jirin mala ibnu xibaan oo kelina uu tawsiiqiyeyna dahabiya taasi waxay ku xambaartay inay kaba dhigaan nin majhuula ama nin aan la aqoono dee wuxuu kaba cabira miisaanka laa yucraf lama garanayo laakiin de waa kaa ibnu xibaanna tawsiiqiyey xaafidna dee uu kaba dhigay inuu maqbuul yahay khaasatan haday mutaabaca jirto qaala mutaabacana macnayaasha hore ilaa aqrabihima minki baaban iyo shaahid bay u noqonayaan wuxuu ihi samictu abaa hurayrata qaala walaa yebda-u kuma bilaabayo xaggii wax ixsaankii iyo sanoo kale hadiyad iyo wixii laba midka ahaa bijaarihi jaarkiisii alaqsaa durugsanaa qabla aladnaa kan dhow horteed oo ujeedadu ama wax kaloo ka dhaxeeya daraaddeed jaarkii fogaa wax lama doonanayo isagoo jaarkiisii dhowaa aan waxa weeye dee aan taas isagu waxa weeye dee aan gaadhsiinahayn ee jaarka dhow baa lagu bilaabaya walaa yabda-u bijaarihi alaqsa qabla aladnaa walaakin yabda-u waa bilaabayaayo biladnaa kii dhowaa ayuu ku bilaabayaa qabla alaqsaa oo ka hore dee waa taani dhina jaarnimadani waxay keenaysaa dee xataa kii yahuudiga aha waa taa aynu soo aragno inkii gaalka ajaar buu noqonayaa kii faasiqa ajaar buu noqonayaa kii baciidka ajaar buu noqonayaa kii isagu gariibka ahaa kol haddii dee meeshii ay meeli idin kulmiso jaar bay noqonayaan xuquuqdiina waa la yeelanayaayo dee bilxuquuqdii ama ha noqotay ixsaankan ama nasiixadii iyo waxyaalihii kaleo deeba khaasatan jaanibkaas ama qolooyinkaas kale sa kaa yahuudiga iyo kaa faasiqiya wixii dee nasiixadii ay kuma sii xaq yeelanayaan iyo dacwadii walaakin yabda isagu ku bilaabaya wey macnaha ictibaar kale ma jirto in waxyaala oo dee kanaa ii saaxiiba iyo kanaan si kale isu naqaanaa iyo kanaa dee bal kan dhow baa kaga xaqleh wixii kale wey walaakin yabda biladna qabla alaqsaa kii durugsanaa horteed buu kan kuba bilaabaya baabu man aqlaqa albaaba cala aljaar waa albaabkiisa ninkii xidhay jaarkiisa duunkii bal wixii kuba yimiyo waciid ahaan xadaثna malik بن ismaaعiil qaal xadaثna cabdالsalaami cabdالsalaam بn xabi waa nin hiqa markaas aada u daabit ah can layثin can naaficin can ibni cumara qaal anahu qaal bal kolley marar dhowraynu layth soo aragnay bal wax laam ka bilaabma waa ninkii keliyaha aynu soo aragno ismi kore weli laam ka bilaabmaba imika intaa horeyno kumaynaan soo arag laythkaasna waxaan kuba fasiraynay layth ibnu sacad imaamkii inuu yahay naaficna in badan buu layth ibnu sacad wax ka wariyaa maantana imaamkii maaha ee waa nin loo la yidhaaho layth ibnu abi sulaym laba yidhaaho weeye ninkani macanaa ujeeddadu yani waayo halkii horan laythoo keliya inooguma sugnayd kanna waa kan waana isla dabaqa weeye in yar buu ninkani weyi uu ka wen yahay ninkaa hore uu ka wen yahoo dee dadkii taabiciintii ugu yaryaraa buu la mucaasarooday yaanu saxaabiba arkin layth ibnu abi sulaym baa laha sidiisa saduuq buu ahaaye markii dambe ayaa waxaa ku yimi xifdigiisii oo intuu xumaaday iyo waxayntiisiiba axaadiidtii uu warinaya akhdaab badan ay yeelatayo bal xaafid nucaljar uu kaba cabira wixii uu markii dambe warinayayo aan dabdisnayn iyo wixii hore u warin jiray baa isdhex galay la kala sooci waayey oo ama aan kala soocminoo markaasuu mutay waa siduu taqriib kaba cabira tarki iyo ka tag lagaba tago kitaabka muslim meeluu kagaba sugan yahay lakiin waa mutaabaco ayuu ugu sugan yahay bukhaarina tacali saxiixa waa ku sugan yahay lakiin tacliiqiyo ayuu kagaba sugan yahay xadiid kale uu ka warinaya iyada ma jirto halkana waa kan kaba wariye laakiin xadiidku kolley shawaahid uu leeyahay daraaddeed bay dee u taxsiiniyaan sanadkiise bal laythkani maaha layth ibnu sacade waa layth ibnu abi sulaym can naaficin can ibni cumara qaala laqad ataa calaynaa waxaana soo maray zamaanu zaman أو qاaل wuxuu hi xiin wqti وma أحadu ma أxadu شhaksi aanu ahayn xaqa mid kaga xaq leh bidiinaarihi diinaarkiisa kaga xaq leh wadirham iyo dirhamkiisa min akhiihi walaalkiisa almuslimi muslimka ah wuxuu leeyahy bal hadda isagii waa joogaa waban waa saxaabigaa jaliilka cahdigii rasuulka iyo cahdigii khulafado dhan soo wada gaadhay dee muddana kaba dambeeyey waa waktigu ma dheeraan haddana siday dadka xaaladooda isu bedeshay ayuu kaba waramaya dee hadduu waktigiisa ahaa qarniyadii ka dambeeyey iyo bal qarniyadii ka dambeeyey iyo qarnigeena marka laysu egana iyada muqaarana asal ahaan maba jiraysa iyo waxa laysbaaldhiga asal ahaan eh waktigiisii buu leeya oo saxaabi asxaabtii ay joogto raadkii qoyan yahay ayaa wuxuu leeya waxaana soo maray wakti aan ruuxna kaga xaq lahayn diinaarkiisa iyo dirhamkiisa walaalkiisa muslimka walaalkiisa muslimkaa ayaa dee waxa weeyaan waa isaarkii iyo muwaasaadkii hadduu ruuxani u baahdo tan waxaan kagama xaq lahayna bal isaga ayuu iska horreysiinayo xaaladoodu taas bay ahayd hadday jaar tahay iyo hadday dad kaleba tahayba uma alaana imika addinaaru dinaarki waa lacagti iyo dirham ayaa axaqu ilaa axadina midka annaga naga mida looga jacayl badan yaho uu kaba jecel yahay min akhiihi lmuslimi diinaarkii iyo dirhamkii iyo wixii uu lahaa ayuu ka jecel yahay ruuxiisi ruuxii walaalkiisa ahaa ee muslimka ahaa samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul macnaa dee arrinku way isbedeleen halkaa jaarkooda uu ahaa jaarka iyo dadkaa dee aad markaas marka leega xuquuqdii uu ilaalinayay isu ixsaan faraya iskaraameynayay ee wax dee bal matalan taasoo ay kala in u kala socnaaba xaggii waxaa la cunayay wixii la cabayo umuuraha bal iihaar ninkani isagu jaarkiisa wax kasta kuba horreysiinaya dee wuxuu leeyahy waktisa waktigen aan laisba magac aqoon bal dee aan laisbaba aqoone haddaba wuxuu leeyahy waxaan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaquulu isagoo leh ka min jaarin badanaa jaar mutacalliqin ku dhegan oo haystay oo ka laalaada bijaarihi jaarkiisa yowma alqiyaamati macnaha waxa badan ruux jaara qabsanayo ku dhegayo kii jaarkiisa ahay oo yaquulu odhanayo yaa rabbi rabbigayow haada kani aqlaqa uu xidhay baabahu albaabkiisiibuu duunii aniga duunkay oo albaabkiisiibuu igaba xidhay famanaca waatan albaab xidhashadii oo wuxuu manciyey macruufahu wixii ixsaankiisi iyo macruufkiisiibuu igaba manciyey oo dee waa isagoo u baahan oo tan ayaanu ina dan kaba gelin wuxuu ku nooriyey aanu ogaan aanu ixsaan farin markaa isaguna xaqii laysku lahaa tan bay ahayde waa ku dhegaya si xaqiisii loogaba gooyo kani waa iga xidhay albaabkiisii oo macruufkiisii uu igaba manciyey taas buu odhanaya ama yaaba badan ba uu markaa xadiidka inooguba yimi ama badan weeyaan bal xadiidku layth ibn abi sulaym baha inooguba sugnaaday shawaahiduu leeyahay daraaddeed ayay dee isnaadkiisa xasan ligayri kaba dhigaan ama sidaa dee albaniya baabun laa yashbacu duuna jaari ma dhergayo ma habboone weeye inuu dhergo jaarkiisa duunkii xadaثna mحamed بn kaثيiri qaal akhbarana sufyaan sufyaanku waa sufyaan thawr waa imaamka can cabdilmلk بn abi bashiiri can cabdالlahi bn الmusawiri qaala samictu بna cabaasi ykhbiru ibn الزubayri yaquul bal in cabdilmelik ibn abi bashiir waa dadka iyagu saxaabaha soo gaadheen baan la kulmin ee atbaacu taabiciintii ah waana nin hiqa sheekhiisuna waa nin taabiciyo de waa ninkaa ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyaba arkay weeye in xaaf ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa kolley ibnu xibaan baa hiqaadkiisa kuba sheegay laakiin ibnulmadini iyo dahabi iyo waxay kaba dhigaan nin aan la aqoonin iyo sababtuna cabdilmelik oo keliya wax kaba warinaya in kutubtana kitaabkeena dee adugu ama xadiidkan horta kuba leeya taarikhda bukhaarina ha kuba sugnaadee kutubtan kale usushaana meella kagamaba sugna kitaabkeenana wax u dambeeya maba jirto waa cabdillahi bn musaawir baan sheegaya ee xadiidkan unbu ku leeya bal dee xadiidkan unbaaba kutubta ugu soo aroorta kuwii dee tarjamadiisa soo qaatayna qaala samictu bna cabaasin yukhbiru bna zubayr ibna cabaas baan maqlo ina zubayr u waramayo yaquulu xaalu ku qowlayo samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquulu laysa ma ahaanin almu'minu mu'minka iimaankiisu uu dhan yahay oo uu kaamilka yahay waa iimaanku dee maraatib buu yeelanaya waa ka siyaadaya nuqsaamaya daacadii ku siyaadaya macaasidiina ku nuqsaamaya haddaba iimaanka mu'minka iimaankiisu taamka yahay ma aha alladii kii yashbacu dhergaya walxaal jaaruhu jaarkiisu jaa'icun uu gaajaysan yahay isagoo ka warhayo weeye haddii aanu ogeyn dee wixii aanu ogeyn looma qabanayo isagoo jaarkiisii oo gaajaysan og ayuu isagu dhereg iskaga seexanaya uma ixsaan falayo oo wax kama gaadhsiinayo waxaa ilaahay isagii siiyey kaasi ruux mu'mina ma aha taas buu macnuhuna kolley aada buu daahiriyey axaadiidana kolley adkeyn xaqa jaarka la isuguba adkeeyo loo ixsaan falo loo samafalo baahidiisii loo ogaado bal taas baa iyada axaadiisan iyo adkeyn jaanibkaas baa inooguba sugan babun yuksiru maal maraqi fayaqsimu fi ljiiraani way wuxuu badinayaa biyihii maraqa oo jaarkiibuu uba qaybinayaa oo maxay macnaa xadiidka inooguba iman oo waxba tarjamada kama sii hordhacayno ruuxii haddaanu hilibkiiyo wixii gaadhsiinahayn oo dee wixiiba isagii wax dhaafsan maba aha de markaa isagiiba wuxuu haystaa biyihii ha kordhiyo kharaj kusii kordhaya ma jirto de laakiin siday bacda shurax yidhahan waa xaddii aan ifsaadkeenino haddii biyihii oon la badiyo maraqnimadiiba kaba baxo oo la yidhaha aan badiyona wixiiba dee aan hadhow nafci uu yeelanu biyin wixii isuba rogo dee taa looma jeedo ee waa xaddaan ifsaadkii maraqana ku keenayn ha kordhiyo haddii isagu bal waxa weeyaan aanu wixii kale ee maraqan uu kaba saari dee maraqani k laga bixiyey aanu gaadhsiin karahayn maraqii waxa kaga gaadhsiiya isaguba waa lagu intifaacayo ruuxii dee kimis ama furin engegan haystay idan buu u noqonaya iyo idaanbu kuba qoystay xadiidka inooguma iman xadaثna bشhr بن محamedi qaal akhbarana cabdالlahi qaal akhbarana kitaabkayga waxaa ku sugan akhbarana saعيid can abi cimraan الjawniy kale waa khada kitaabkaygu leeyahay waxaana wuxuu daba socdaana fadlulahi samed nuskhadiisa mana u tarjamayna saa dhacday oo saciide waxa ay tahay waa sida dee idinkaba idinku sugan saciid maahe waa shucba xadiidka shucba warinaye waana ti aynu markaa horeba aynu abu cimraan iyana waan soo maray waa qaladada kitaabkan oo khaasatan kitaabka kale ugaba yimi nuskada aan hayse akhbarana shucbatu can abi cimraan aljawniyi عن عبد الله أبي عمران الجني وكيم كان سوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وأن أبو ذر وأدير هاي وتابعية قال أبو ذر بيلا أوصاني وإيدر دار مي خليلي خليل كي صلى الله عليه وسلم خليلنا وحل إلى الروح دي وروحه جعلي هاي جعيل كيس وقلب كيس وآدو نحك علي cid kaleba jacaylkii aanay meel aanu kuba lahayn rasuulka ilahina wuxu low kuntu mutakhidan khaliila hayra rabbi latakadtu ababakrin haddaan axad dadka ka mida khaliil kaba dhiganayo waayo waa khaliil ilaahay buu ahaa sa nebi ibraahimba khaliil ilaahay u ahaa abubakar baan kaba dhigan laha e laakiin tani waa maxay taasi waa xaggiisa markay noqotay ee ruux rasuulka ilahi inuu khaliil ruux ka dhigto ee tan waa dee saxaabadiibaa iyaga khaliilkooda u ahaa dad oo dhan kay ugu jecel yihiin bal aan dee cid kale markaas malaha qalbigoodii uu bixiyey jacaylkiisa iyagu ahaayo waa jaanibkooda weeye ama rasuulka jaanibkiisa axadna khaliil dee uma ahayne ukuwada islaamnimo ayay ahayd oo waayo khaliil ilaahay buu ahaa بثلاثa saddex buu i dardaarmay asmacu maxay tahay saddexdii asmacu waan maqlayaa wa uطiicu waan yeelayaa walow licabdin addoonba haba noqdo ruuxan dee madaxda i ah addoonkaasoo mujadac اlaطraafi xubnihiisa ay gogo-an yihin watani waa maxay waa dadkii walaat lumuur in la adeeco xataa haba noqdo ruuxa aan xorba ahayn addoona ama dee nasabkiisa aada u hooseeya waa mid welibana xaaladiisu aani caadi ahayne sankiisa iyo dhigiisiiyo ama xubnihiisiiyo waxa ay gogo-an yihiin suurada munafirada ah ee lagaba didayo laga cararayo isagu leh marka horena cabdi xataa hadduu kaa yahay dee daacatu waliy اlamr wixii aan macsiye ahayn waa taasoo waa wax lays amray waa maslaxada ku sugan iyo daacadoo lagaba taga mafsadada weynee kaba ratimaysa waidaa sanacta maraqatan taasi waa mid hadalkii markii hore wuxuu socday kalaa mutakalim buu ahaa waan maqlaya waan adeecaya waana rasuulka ilaahay siduu kuba yidhi khidaabkii waa isbedeley khidaab buu isu bedelay macnaa waa tan ay kaba cabiraan dee ictifaat baa kuba sugan waa tafanun daraaddeed halku markii hore mutakalim de hadalkii uu kuba socday usluubku ayuu usluub khidaab noqday waidaa sanacta abaadaro haddaad samayso si u dardaarmee maraqatan macnaa wax maraq kaba baxayo aada samaysid faaktir badi ma ahaa biyaheeda uma ndur eeg ahla beytin waa qoys min jiraanika jaarkaaga kaba midoon waxaysan oo faasibhum waa iyagii asiib minhu min almaraqi bimacruufin wax dee macruuf iyo ixsaan iyo taas waa haddii aanay dee wixiiba hilibkii badi lama odhan waxaa dhici karta inaanu karahayn boonu awooddiisu taa gaadhsiisnayn biyaha kordhi iyadoo maraqnimadna aanay baabi'in deeta iyagii wax ka gaadhsiiy intaas hadiyadaa yar adigu ha quursanin wax la-aanta way dhaantaa dee kii loo hadiyeeyena isna yaanu quursan oo muxuu waxaan iga keenay yaanu odhan ha aqbalo taasoo kale ee faasibu minhu bimacruufin taasna waa khaslo labaad khasladii saddexaad wasali tukaa salaata liwaqtiha salaada kale haddii waqtigeedii galo waqtigeedii tuko fain wajadta haddaad heshid alimaama imaamkii oo qad sallaa tukaday faqad axrasta waa salaadii faradkayd waad koobtay markaasoo imaamkiiba kaa hor tukado markaas de waadigaa tukadayoo waad koobatay salaataka salaadaadii wailaa fahiya naafilatun haddii kale waxay kuu noqonoo dee aad bal maalan taas imaamkiiba aad soo gaadho adoo soo tukaday sunnay kuu noqonaysa bal adigu kolley arrinku waxa weeye rasuulka ilaahina waa u sheegay inay iman doonaan niman madaxoo salaada dilaya waktigeedii ka saaraya ama aada ugaba dambaysiinaya markii uu weydiiyey wuxuu yeerayana waa si rasuulka ilaahay barayo dee imanka haddii salaada waktigeedii imaamkii kuba tukanayo ha soo tukane kaalay weeye ano waad la tukanaysaa mid baa iman karta adigoo ama jamac kale ama wuxun kuba soo tukaday soo tukaday oo masjidkii soo galoo la tukanayo waad la tukanaysaa naafilana way kuu noqon faradku waa tii hore laakiin maxay jirta si qarnigii koobaad ba la arkay dee khilaafadii raashidad ahayd dabadeedba muuqatay niman madax aha ciraaqna way jirtay oo bal madiinay markaa jirtay wala cumar ibn cabdicasis markii dambe xadiisyadii loo sheegay uu kaba joogsaday waayo reer bani umaye kolley waa wax kaba dhacay umaradoodii iyo marka in salaadii la dambaysiiyo duhur oo galay malaa casar lagu dhaweeyo kolkol casarkii oo laga markaa waqti casar gaadhayba duhurkii la tukanayo taas ciraaq xajaaj iyo awaantiisii way kaba jirtaiyo kuwo kale marka taasoo kale waxa weeye rasuulka ilahina uu sheegay dad saas inay imanayaane hadday taa noqoto salaadaadii iska tuko faradki taasu kuu noqon marka haddii dee aad bal matalan imaamkii heshay isagoo tukaday dee taasoo kaleo iyagii kolkol bay dhib kaba baqanayeen oo ninkaan iman waa dhibtu way badnayd waktiyada qaarkood oo iyagoo barhkood baa fadhi iyadoo khudbadii socotay fadhi iskaga tukanayeen oo dhibna way ka baqanayaan taasoo kale waa niman dee la doondoonayay bay ahaayeenba haddaba in haddii aad marka dee aad la soo kulantay iyagoo tukanaya ina iskala tuko sunnay kuu noqon haddii kaloo lagaa hor tukadayna salaadaadii dee faradkaagii waad haysata waadigaa tukaday waa khaslada kale xadiidka muslim laakiin dee isagoo sidan u dhan maaha laba meelood iyabu kusoo kala aroreeya meel ay kitaabalberi ay ku iman doonteen intan yar ba baabku waan iska dhamaynaya xadaثna الحumaydiي qال xadaثna abu cabdالصmd الcamiي qال xadaثna abu cmrاan عan cabdاللahi بn samit can abi dar eg abu cmrاan الjawni waxba yaanu idinka qasmin waa ninkii makaan soo sheegaynay abu cabdiلصmdna waa nin caalim ahaayo hiqة ahaayo cabdالcaزiز ibn cabdiلصmd baa la yidhaha aلhiqة alxaafid oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey weeye ee kunyadiisa abu cabdisamad la yidhaahaa magaciisana cabdulcaziiz ibn cabdisamad alcamiyuna waa reer banilcam la odhanayo loo nisbeeyey kitaabka taqriib ee ciddii haysata weeye xaafid ibnu xajar waxaa dhacay abu cabdisamad bedelkeeda abu cabdillaahi baa dhaca silay malaba kitaabkaas waayo asalkiisa taadiibu taadiibba kuma sugnaysan imanka inoogu sugan unbaa inoogu suganoo bal kunyadu waa abu cabdisamad baan leenahay ee laakiin xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriib baa abu cabdillaahi ay dhacday wuxuu yidhi marka abu dar qaala nabiyu salى اllahu عalيه waslm ya abaa darin إdا dبkta مرقة فأكبir mا المرقة بيha mرقة badi waa wa mr wتcاad jirاaنka ka warhay jaarkaaga aw اqسم في jirاaنka biyahaas dee mرقi fdud adiga culays aan kuguba ahayn iyagina wuxuu taraya jaarkaaga gaadhsi الله سuبحaنه وتaعالى عaلم سuبحaaنك اللهمa بحمدiك أشهad أن لا إله إلا أنت